alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaan salaamayaa guddiga guddiga dibudhiska isbitaalka oo hadda aan dhex fadhiyo iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalka oo hadda nala jooga salaan kadib waxaa weeye sida aada og tihiin guddigan waxaa la qabtay xilligii isbitaalka uu gaaray burburka uu gaaray ilaa xilligii waa shaqaynaynay waxaana la hayay howl muhiim ah baa la qabtay isbitaalkii waa la dayactiray kii kale oo la dhisi lahaa oo mustaqbalka ahaana ilaa waxaa lagu tashaday in la bedele asagana dhaqaala loo uruuriyey dadka caalamka joogana waa la gaarsiiyey isbitaalka iyo arinkiisa iyo sida uu yahay haatanna gebagabadii waxaa la dhisayaa isbitaalkii baa la bilaabaya haddii aan laydmo hawshii u cuslayd baa la gelayaa hawshaas waa sida ay caasho geelle u sheegtay khayr allaha siiyo waa qof maaragtay lafdhabar ah oo kaalin fiican kaga jidha hawshaas iyada iyo guddiga intiisa kal intiisa badanba waxaa la rabaa marka sidaas fiican oo hadda caasha ay sheegtay wuu ku socdaa maamulka ama sidaasaan wax u nidaaminay dhinac walba waxaan rabnaa inaysan maaragtay aan qabyo aysan ka gelin dhinac walba inaan magaranaysaa ka hagaajinaan rabnaa ama injineerinta dhisaysa ha ahaato ama ha ahaado dadka howlwadeennada oo hawsha gacanta ku haya ama dadka dhaqaalaha qabanaya ha ahaato dhinac walba waxaan rabnaa sidaas haddii aan leedmo inay wanaaggaas ku socoto midda kale waxaan rabnaa inuu noqdo isbitaalku isbitaalkan dambe oo la bilaabayo wax laga wada tashaday hadda waa dhegaysanayseen oo caasha waxay sheegtay kow iyo toban qof oo gudiga guddi qandaraas oo loo saaray guddigaas waxaa loogu saarayaa in aan meelna wax ka xumaan oo sida ugu fiican oo ugu fiican dadkaasu intay inay uga taliyaan injineerada inay u xulaan arrimihiisoo dhan waxaan rabnaa inuusan noqon wax la yidhaahdo hebelow iska dhis wax la yidhaahdo inaysan noqon ama injineer hebel ha iska dhiso ama qof hebel baa dhisay markii la yidhaahdo maxay waxaas u xumaadeen mustaqbalka inay wax xumaadaan ma rabno waxaan intaas intaas waa xogtii inta kale waxay tahay waxaan idinku codsanaynaa dadka dibadda jira iyo kuwa gudaha jooga in sidii laydinku yaqaanayba wixii sidaan oo kale ah mudnimo iyo waxaan uga gudbi jirnay ma garanaysaa iyo wanaag iyo waxquurid qofkii wax la baxayaa oo wax sadaqaysanaya waa sadaqa hala soo baxo weliba waa sadaqa jaariya qofkii matalan qiiroonaya oo dalkiisa iyo dadkiisa u qiiroonaya waxaa kula baxo wax la soo baxa isbitaalkii waa bilaabanayaa waxaan rabnaa isbitaal moderena inaan meeshaas ka dhisno intaasaan kusoo kufinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu